بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله يعني كل احجرني كتابك أعلام السنة المنشورة للحافظ الحكم رحمه الله تعالى عشر كان وعشر كلا بقول يعفر وحنا نكون شرحنا السؤال بقول لحدا يشن waxaanu ku dhex jirnay uu inoo tirinaya shiikhu adiladii iyo tacriiftii aqsaamu lkufri waxaa kii koowaad waynu soo sharaxnay kufru ljahli watakdiib kii labaad buu hadda inoo sharaxayaa maa huwa buu yidhi kufru ljuxuud waa isagiina yidhi kufrigu afar nooc inoogu sheegay kufru ljahli watakdiib wa kufru ljuxuud wa kufru waxa weeye cinaad walistikbaar wa kufru nifaaq afartaas oo isaga inoo soo sheegay idan kan labaad waxa weeye kufru aljuxuud ma huwa aljuxuud jahdi waxaa la yidhaahdaa waa qofku wuxuu qalbiga ka aaminsan yahay inuu carabka ka beeniyo ayaa juxuud la yidhaahdaa wixii qalbigu ka aaminsan yahay markaasuu carabka ka beeninaya marka kufruljuxuud wuxuu yidhi shiikhu jawaabta huwa kitmaanu lxaqi waxa weeye daahiran daahirkii waa beeninaya wuuna qarinaya marka kitmaanu lxaqi xaqi wuu qarinaya laakiin wuu beeninayaa daahiran wa cadam alinqiyaadi lahu wuxuu diidaya wa cadam alinqiyaadi lahu daahiran inuu u hogaansamona waa diidaya qalbigiisii wuxuu rumaysan yahay waxaani waa xaq oo ilaahay jiritaankiisa iyo nebiga la soo diray mucjisadii markuu arkay rumaynayaa qalbiga allale waxaan waa sax buu leeyahy laakiin daahiran buu diidaya oo wuxuu leeyahay ma yeelayo isagoo og inay waxaani xaq tahay wa cadam alinqiyaadi lahu daahiran inuu u hogaansamuu diidaya oo waa beeninaya sida uu ku dhacay kufriga fircoon wa qowmahu fircoon sida allah aayadda aanu arki doonno ilaah inoo sheegay fircoon wuxuu arkay mucjisadii nabiyullaahi muusa calayhi salaam wuu rumaysnaa qalbiga inuu yahay rasuul ilaahay soo diray oona saaxir ahayn laakiin daahiran waa diiday maxaa u sababay waynu sheegi doonaa sidoo kale markaa wuu diiday yahuud saasoo kale nebi maxamed calayhi salaatu salaam iyagoo rumaysan bay diideen marka aynu aragno fircoon horta iyo qoomkiisii allah waxau yidhi subxaana wa tacaala markuu ka hadlayey wa jaxaduu biha wastayqanathaa anfusuhum dulman wa culuwa wa jaxaduu biha waa beeniyeenoo juxuud bay la yimaadeen iyaga oo og oo arkaya inay waxaanay tahay mucjisa min allah ayna sixir ahayn ayay haddana beeniyeen watula nabiyullaahi muusa laqad calimta maa anzala haaulaa ilaa rabu samaawaati waalardi basaa'ir idan marka way dareemayen way arkeen inay mucjiso tahay waxaana ay sixir ahayn waayo sidaa daraaddeed saxaradii markuu soo jamciyey oo ay arkeen waxaynay mucjiso tahay waatay rumeeyeen isaguna waa diiday saxaradii uu meel walba ka keenay oo waxa weye cilmiga uu ka doonayey oo u aaminsanaa ayuu haddana markaa laayay oo diiday markay rumeeyeen oo ay arkeen waxaan mucjiso tahay marka wajaxaduu biha maxaa ku kalifay wuxuu yidhi marka allah wastayqanathaa anfusuhum yaqiin ayay qalbigooda ka rumeeyeen inay waxaanay xaq tahay laakiin daahiran waa diideen marka juxuudku waa inaad wixii carabkana ka diidid maca alcilmi macrifatu lxaqi adoo garanaya oo qalbiga ka aaminsanaya waxaan sax tahay inaad inkirtid oo carabka ka inkirtid wey waa sida soomaalidu oo isticmaalaan qof baa waxaa leeya waxa waa og yahay xaq lagu leeyahay weeye layguma lahu leeya waa inkiraya qalbigiisa laakiin waa og yahay in lagu leeyahay inkaar wey inkiraad buu la imaanaya marka wajaxaduu biha wasayqanata anfusahum naftoodu waxay yaqiinisay inay tahay waxaan mucjisa min allaah oo nabiyullaahi muusa uusan saaxir ahayn way arkayeen haddana waa diideen maxaa ku kalifay dulman wa culuwa dulmi iyo jahli dulmi baa ku kalifay iyo culuw sarrayn idan kanoo kale markaa arrintan oo kale ay ku dhacday waxa weeye uu ku dhacay fircoon iyo qowmkiisii fircoon waxaa ku sababay arrinkaa waxa weeye waa ri'aasadii iyo madaxnimadii uu haystay oo isaga la caabudayey oo isaga waxa weeye dhulka rabbi ka ahaa oo sheeganaya rabbi inuu yahay ayaa ku kaliftay ee wuu dareemayey inay waxaanay tahay xaq wuu gartay sida ay qurayshba jahligaas oo kale qaarkood ugu dhaceen abujahal waxa weeye waa la weydiiyey oo waxaa la yidhi ka waran moxamed moxamed markii hore been ma ku tiqiineen maya buu yidhi bal wuxuu ahaa amiin weligii been laguma aqoon markaasaa la yidhi maxaa marka u beeninaysaa hadda waxa uu yidhi waxaan u beeninayaa isagu waa bani makhsuum abujahal waa bani makhsuum wuxuu yidhi annaga iyo reer bani haashim tartan baa naga dhexeeyey masaakiinta cuntaday bixin jireen oo waxbay dadka quudin jireen annaguna waa quudin jirnay way waraabin jireen waa waraabin jirnay waa nabadgelin jireen waa nabadgelin jirnay tartan baa naga dhexeeyey ilaa ay yidhaahdeen markaanu noqonnay laba siman oo aan sharaf iyo wanaag ku kala dheerayn oon simannay dadka dhexdoodii ayay waxay yidhaahdeen nebi baa naga dhashay wallaahi buu yidhi inaanan rumaynayn xaggee annagu nebi ka keenaynaabi weligay ma raacaya buy idan muxuu markaa qiray inuu nebi maxamed runlow yahay laakiin maxaa u diiday sharaf iyo wanaag buu ilaashanaya waa kaa marka waa arrin khatara weeye ri'aasadu waa khatar xataa nebiga adeerkii abudaalib waxaan ka baqayaa buu yidhi inaan haddii aan islaamo inay hadhow ceeb idii timaaddo oo laygu kiincaayo oo la yidhaahdo markuu gaboobay ayuu diinihii aabihii ka leexday takhliid iyo xubu ri'aasa marka arrinka noocaas oo kale abujahal iyo waxaa la mid ah ku dhacay sidii fircoon iyo qoomkiisana ugu dhaceen waa kaa idan marka wajaxaduu biha wasayqanata anfusahum dulman wa culuwa sidoo kale yahuud kufaar nimankii yahuudaha ahlu kitaabka ahaa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam iyagoo garanaya oo ilaahay yidhi yacrifuuna kamaa yacrifuuna abnaa'ahum ujeeda aladiina aataynaahum alkitaaba yacrifuunahu kamaa yacrifuuna abnaa'ahum waa tii la weydiiyey cabdullahi bni salaam sida aan wiilkayga u garanayo ka badan baan u garanayay buyo nebi maxamed sababtoa waxa ilaahay baa ii sheegay towraad bay ku qoray wuu rumeeyey laakiin raggii la mid ahaa oo la sinaa oo cilmiga lahaa oo towraad yiqiinay waa inkireen waa diideen sababtu maxay tahay waxay yidhahdeen mar hadduu carab ka dhashay wallaanu carab u raacayn marka waa jahanamo aan galla intaan carab raaci lahayn waa dhibaato wa allah subxaanah wa tacaala waxauu yidhi falammaa jaa'ahum maa carafuu kafaruu bih markuu u yimid wixii ay garanayeen oo nebi maxamed calayhi salaatu salaam iyo diintii ay garanayeen oo kitaabkii iyo kulli arkeen ayay diideen oo ku gaaloobeen aayad kale wa ina fariiqa minhum layaktumuuna alxaqa wahum yaclamuun iyagoo xaqii garanaya ayay qarinayaan qayb ka mid a waa culummadoodii waatii fii suurati albaqara lagu qeybiyey culummadoodii iyo munaafiqiintoodii iyo caamadoodii marka intaba way lahaayeen culummadoodu waa kuwii odhanayay ha rumaynina oo ha raacinina oo dadka ka celinayey haa marna ha raacinina munaafiqiintuna waa kuwii inte yimaada odhanaya mu'miniin baan nahay haddana dib u noqonayey caamadooduna waa kuwii kuwaa taqliidinayay idan marka maxaa ku kalifay waxaa ku kalifay ri'aasa diiniya bay haysteen marka mar waxaa keenta bay dhaheen arrinkan suldaannimo iyo xukum inuu qofku haysto oo uu di- ka baqayo in xukumkiisa lagala wareego marna waxaa keenta inuu ri'aasa diiniya haysto oo meesha iyagu culummo ka yihiin oo markaa waxa weeye uu ka baqa in lagala wareego marka maadaama reer bani israa'iil ay weligood nebiyadu ka dhalan jireen ayaa waxay yidhaahdeen carab haddii loo wareejiyo waxa weeye s- suldadii diinida ahayd baa naga wareegaysa waa diideen marka kulli isku keeno waxa weeye kufrigan la yidhaha kufruljuxuud macnaha waxa weeye qofku wixii isagoo macrifo u leh oo garanaya oo arkaya oo fahansan inay waxaana xaq tahay inuu carabka ka beeniyo oo diido oo cadamul inqiyaad uu la yimaado kaasaa waxaa la yidhahdaa kufruljuxuud waayo waxaan cilmi buu u leeyahay maca alcilmi buu beeninayaa marka asbaabta keentana culummadu waxay dhaheen ama waa ri'aasa inuu ilaashanayo sidaa fircoon iyo abujahal iyo waxaa la mid a sharaf ilaashanayo ama uu ri'aasa diiniya ilaashanayo ama xasad oo yahuud xaasidnimaa lagu tilmaamay bi'sa mashtarow bihi anfusahum ujeeda waxaa baas yeeshay waxay naftooda iibiyeen maxay tahay gaalnimay doorteen oo maxay u doorteen xasadan min cindi anfusihim baqiyan iyo xasad ayaa ku kalifay inay gaaloobaan oo waxay idhahdeen intaanu nin caraba raaci lahayn naarta aan gallo taas ayay doorteen idan marka taasina waa arrin khatara walciyaadu billah wax ilaah laga magan gala weeye marka kufrigaasi waa kufru juxuud qofkuna waxa weye diintii waa kaga baxayaa oo gaal caadi uu noqonayaa mukhrij min aliimaan walxamdu lilah rabbi alcaalamiin